madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada addis ababa waxaana ay tahay ujeedada safarka madaxweynaha ka qeybgalka shirarka madaxda midooda afrika iyo doorashada midoodaasi oo ka qabsoomi doonta magaalada addis ababa cabdulaahi maxamed nuur safiirka dalka soomaaliya u fadhiya dowladda etoobiya ayaa ka warbixiyey ujeedada safarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaana uu sheegay in madaxweynuhu u yimid arrimo la xiriira sidii loo adkeyn lahaa xiriirka dalalka midooda afrika ay la leedahay soomaaliya maanta madaxweynaha iyo wafdigiisa waana soo gaadheen sinimada ku yimaadeen iyagoo u yimid siday uga qaybgeli lahaayeen shirka au oo furmaya madaxweynayaasha sidii aad la socotaan maalmihii lasoo dhaafay waxaa bilaabmay shirkii auda ee ministerial levelka haddana assembaligii baa bilaabanaya maalinka beriya wuxuu ku bilaabmi doonaa dabcan ugu muhiimsan waa doorashooyinka leadershipka auda taas oo loo ballansan yahay berita haddii layidhaahdo waxaa ku tartamaya saddex waddan kenya iyo jabuuti iyo madagaskar deputyga waxaa ku tartamaya masar iyo morocco iyo algeria soo madaxweynuhu isagoo ka qaybgelaya hawshaasu maanta soo gaadhay si diiran baa loo soo dhoweeyey dabcan waxaan rajaynaynaa un waxaa shirka inuu ka qalgalo maanta markuu yimid ballamo badan baa jiray oo madaxweynaha loo dhigay oo ayna soo codsadeen madaxweyneyaal badan kuwii maanta bilaabay madaxweynaha ayaa safaro ku kala bixinayay qaar ka mida dalalka caalamka waxaana ujeedada safaradaasi lagu sheegay in ay yihiin kuwo lagu xoojinayo xiriirka caalamiga ah ee soomaaliya